أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس والأربعون درسغا أفرتم الليهات بقية الأحكام الوصية وصايد أحكامتي ولا كهري يا كساب سني أنا نينك دماد دون إن شاء الله تعالى ربعي أو أنك مقاونير بيع mucaamalaad alkhalq oo min kitaabi abu shujaac min figi imaam shaafi calayhi raxmat labraari raxmatan waasica ininka dhammaado doona marka insha allahu tacaala meernay wasaayadii ya ansaxaasa ya banaan in wala wasaayo lankama didhimada wala dardaarama shay macluuma i shay majhuulaba oo markaas majhuula lan argaan sida oo thoob gayr mucayan mahalmara oo lan arag wahayn oo kale baabur madaas meelin roogin oo kale shay mawjuud e madaasba wujuudka jara iyo wal macduum madaasban dhalana sida oo thimaar geedka taalla oo kale iyo thimaar hatugbaad dhaladaasa kuwaas kulli ka ansaxaseerni wasaayada meernayhi min athuluthi thuluth iyo waay lanka oo marlumeedka horta lan oo lanka wala dardaarmo lan markaas naftiis an yaabay oo ini dhammadaaw geeri ku obsadaa yaa wala dardaarme lanku sige markuu meernayhi thuluthul maal shay yaa dardaarme sharaga ini ka tasarufan ogoliyo intii thuluth walaha ku yirin walku shiri limaslahati warathati allan shiri lan diinti saamku maslahi ka dhasanta laankumay la diiday madiusaasa karaad hoolagi dhon ini iyo sadaga ayu seeroo la diiday saas daraadiye thuluth walku bada ma sheego kor thuluthku markan haddii ziyaado waqaf calaa ijaazati lwarathati haddii suku ziyaado wasaayi waarith man banaan ilaa ay juuse wahiya min athuluthi wasaayi thuluth heshee wa ahaatay thulutha wal thuluthku bada maya lima rawaahu lbukhaari wa muslimin عن سعد بن أبي وقاص حديث مشهور كعساد بن وقاص رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم إلهي نبي شيخ إباغ دياري أو نأس أجري دي مركز مكة جري دي فقلت ميري أوصني بمالي آه كله أوصي بمالي كله مالكي كل شيء يدر دارمي وإرنا يا رسول الله ما يدر دارمي لان هول له قال ميري رسولك صلى الله عليه وسلم لا مالك دون در دارنتوي qultu meeray fanis waa dardaarmay gabartooley gabyaleeri gaala meeray la faqultu meeray bithuluthi thulutha dardaarmey abithuluthi waay abithuluthi faqaala fanacam thuluthka dardaaran waa thuluthu kathiirun waayr hataa thuluthka naftiisba badan kaasba kii filan waay kheerkii oo ka filan mar weliba sii ilayay rasuulka sala allah alay slam meeray ini ada dadki adka dhahalaay kutabta yo oo masaakin i faqiir eyin caalatan yatakafafuuna linaasi dadka galyaan koorsayaan yaa khayrun khayr badan waay ini adan ku tabto nicmo iyo hoolo unku tabta yaa yani ini dadka hoolo unku tabta yaa khayr badan iyo oo galan koorsayaan ni ada ku tabta yaa ku khayr badan yaari saasaa an sheegay markuun thuluth walku badan thulutha yaa la kiimbanaay thulutha yaa markan dadka thulutha basada heblo markii gulayaan thuluthka le hoolaashaysa demeelood hal meela ka tasarufo kor fa in zaadat zaada haddii ziyaado dardaarti wal isu dardaarmay haddii ziyaado thuluthku ziyaado waqifa wal joojiyey calaa ijaasati lwarahati dadkii hoola dhahalaay raallahaashidii qorsheeya laka roojiye haddii oo raal naqdaanoo laakiin mayidkiisan dhahalaaseen wal thuluthku badan ah hoolashay dardaarmay hebelalasay raalli etin raalli ana haddii raan fule haddii oo diidangna ma fulaayoo bes thuluthkii bes ayaa ka ekaadeen walay ka ekaadeen faidaa zaada wasaayada haddii ziyaado thuluthku ziyaada ma aha wasaayada haddii walithuluthku badan walthuluthku badan haddii nagata ma fulaas waay fain zaada calaa thuluthi thuluthki haddii ku ziyaada maalkii la wasaayodaayi waqifa wal roojiyay zaa'idki calaa ijaasati lwarathati dadkii wala dhaxalaayi raallahaashada qorshee laka roojiye waay oo tasarufka lahaayay walaa tajuusu lwasiyatu wasaayadii mabanaan haddii oo raalli nagdaan fulaas wasaayadii thuluth walay ku badanahay haddii oo raalli nagdo waayangna ma fulaas waay muwaafaqadiio yaka agdo waay may kale an banaanayne walaa tajuusu lwasiyatu wasaayad mabanaan liwaarithin lan waarithe walan dardaarami ilaa an yujiisaha haddii oo banaayo baaqir ma baaqit warahati warasada baaqidii haddii intaha hirtii kala ogolaadama dadkii walaa isa dhahalaay lanko kumade in dan lankii dhimadaay hoola lahay dadkii dhahaltooyada lahayti lankumade inay gaar wal anka dardaarama dadkii kaleena wal ansiina shariga ilaahay ma ogol shariga ilaahay ma ogol malna raalle makanagadaw ilaa haddii dadkii oo dhahaltooyada lalahayti raalle kanagadaa ma wasaayada usigaarka lansii madaasay hob iyo ralladii oo ilan milkigiyo le hob iyo sadaq aysadaan markaas fulaas waay wasaayadii fulaas walaa tajuusul wasiyatu wasaayo ma banaan liwaarithi lan wala dhahala walan wasaayadi ilaa an yujiisa haddii banaayey haa wasiyadii baaqil warahati dadkii wala dhahalaay intii oo kale ha hirti haddii raalle ka nagdaan maahin rawaahu abu daawuud rawaa abu daawuud abu daawuud may weriyey xadiidka lama kun siyeed boqol todobaatan raqam sheeyey wa tirmidiyu tirmidiina may weriyey lama kun boqol labaatan iyo kow wa qaala meerey xasanun saxiixun rawaa abu daawuud waa weri wa tirmidiyu waa weri wa qaala meerey tirmidi xasanun saxiixun xadiidka lama derji wedadeer xadiidka ha orori laa wasiyata liwaarithin may wahan saxiix yaa iyo waay waan xasan waay wagayruhumaa geershoona weri lamadan an abi umaamata radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam ilaahay rasuulshee dheeg yaquulu haalka goolow nabaga ina allaha ilaahay actaa siyay kulla dii xaqin xaqahu lamba xaqan saahibaa ilaahay xaqshiyasii min sabci samaawaatin ah ku sii falaa wasiyata liwaarithin lan waarithee wasaayib ma leeway rasuulka sala allah alay slamki wal dhahalaay hoolaa isu dhahalaay wal kumada in lan dardaarma ansahaas وروى الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث وسائل وارث من بنى إلا أن يشاء الورثة dadka dhahaltooyada lillahi haddii ogolaadanayo doonaan maayin hoob iyo siyaamadaas ha laakiin hoob iyo raallanka hayn wasaayadii ma fulaasa watasihu lwasiyatu wasaayadii ansahaas min kulli baaligin lan baaliga kulli sheeshiya ku ansahaas caaqilin oo caaqile watasihul wasiyat wasaayadii may ansahaase lan baalige caaqile oo mutlaq tasarufe yani iswal dardaaram horta ku ansahaas waay saas ee lan noocaasee ku ansahaas maynan ansahaase likulli mutamalikin lan wal milkiya kulli shay lan wala lan dardaarmaawna lan wal milkii kor ini haada wa fii sabiilillaahi tacaala ilaahay jidshay in laka dardaarmoon ansahaas waay wasaayadii ansahaasee may ka ansahaas watasixul wasiyad wasaayadii ansahaas may ka ansahaase h min kulli may ansahaase wasaayo may ku ansahaase lan kasta baalug ee caaqul eh yo wal dardaarmo koro min kulli baaligin caaqilin qof oo baaliga caaqile oo lan ikraahane xur e mukhtaar eh walow gaal bahaado walow maxajuur calayhi bisafahin bahaado hoob wal dardaarama ansahe laakiin majnuun i muqma calayhi i makruuh kofli ikraahi kulli muku ansaas wasaayid lanka inay baalig haado xur haado mukhtaar haado yaa ku ansaas maynan ansahaase likulli mutamalikin lan wal milkiya kulli shay macnaa likulli man yutasawaru lahu lmilku qof kasta oo milki ku suurta galaw yaa min sagiirin wa kabiirin haddii sagiir adika wa kaamilin wa majnuunin kaamil i majnuun wali haadob lan oo milkiba ku suurtagalaas waay sagiir walalin dirdaar kabiir kaamil majnuun wa xamlin mawjuudin hataa onag uurka jara walwal in dirdaarma ka hor cinda alwasiyati madi walaa la dirdaarmawd haddii ololaada ka jara بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر للشهر ما دي الدردار ما يسول الدردار ما إيكو واي واه كدبنا لبلوت إيوال كويرنا كدالة وسايد نوع سي أنساس ساس لاري ما يباهي وخراجة بمعين شيء معين لاري ما إذا كان موسى له جهة عامة كان ولا لندردار ما هدي جهة عامة أتنا آه فإن شرط في هذا ألا تكون الوصية جهة معصية wasaayadii khaasna ka ansahaas oo milki ku suurta galaa in la dardaarmsuna ha sheegni jiha caama in la dardaarmoona ansahaas oo khayri ah sida maalan eel hoolagay eel halka qodoy riig halka qodoy ogoon fulaanaka waa dardaarmi magaalada muqdisho ogoontiya hoolaaga ima gurigayka dirdir olmadaasi yacni wal oo la kasaw jiha caame haddii jihadaas caamka eh jihe ma asie ban hayn jihe ma asie ka cimaarati kaniisatin kaniisa halka amroy oo kale haddii hayn la muslin eh hoolaaga ee dirdaarmay kaniisa halka amroy ma ansahaas amboonhayna kaafir litacabudi fiiha amboonhayna ibaaday soo daraadiya waay kaniisatin kaimaara kaniisi min muslimin ee muka ansahaas waay wasaayi mayba ansahaase fii sabiililaahi in walalan dardaaran wa tasarufu lilqusaad macnaha dadka mujaahidiinta fii sabiililaahi ilaahay diintiisa ini kornagarti leyla nahaarim hanjeeda jihaadsho nooci hadob qusaada sak yaa hoolaga in dardaaram in la erholan dardaarmoon wasaayidaasna ansahaas tasarufun lilqusaadi wa fii bacdi nusakhi bedela sabiilo fii sabiili yani bariyay ay kalwasiyati lfuqaraa may kale ansaasay sabiili biri ihsaanka baabshay oo dhan baabul ihsaan dhow in walan dirdaarma ansaas sheegu in dirdaarmay fuqaradii aan dirdaarmi masaajid in laka dhiso in dirdaarmi wadilaame in laka dhiso in dirdaarmi isbitaal in laka dhiso in dirdaarmi madarsa kheer laka bardawn yani aan dirdaarmi ayi shay oo caame oo dhan wasaayid ka ansaas markun wasaayi may ka ansahaase khaafna ka ansahaas caamna ka ansahaas laakiin ay ku ansahaas langbaalig eh عاقل او عقل شيء تماما مجنون اسبن هاين هادنا مختار الدور هذه اولن اكراه لن خصبنا يا يا كو انساس ماي كلام انساس لن كست اول متملك اول ملك ياون وملكك صورت غلاو markaas day roogi ololay ka jariib ku ansahaas may ka ansahaas fi sabilillahi ta'ala ilaahay jiceen wal ka dirdaan sabilil birri wal khayri wa fi sabilil yani in wal ka dirdaarmoon yana ansahaas waay walaas dhan waa ku ansahaas watasixu lwasiyatu wasaayadii ansahaas ilaa man shaksa lin dardaarmiya ka ansahaas ijtamacad kulantay fiihi manka khamsu khisaalin haalayaal shan ee ka kulantay alislaamu walbuluugu walcaqlu walxuriyatu walamaanatu intaas may wasaayadu ku ansahaase shantun shay qofkii kulansada in walan dardaarmo ansahay lanka nin muslum haada baalig haada caqlan la haada hurnahaada amiinnahaada waay watasihlu wasiyatu wasaayid tan markuun bimacnal iisaa waay tan wasaayi oo bimacnal iisaa iisi lere iisi kamay waa kafaaladi waa iisa atasarufu bilmaali walshraafu cala atfaali wanaxwiha kii hore wal biyo hayti khaasi aambaka ansahaasi lankuku ansahaasi lankan ansahaasa sheegen lan wal milkii kor lan wal milkii kor leeda may bay lan wal milkii kor majnuun may larahay حيوان اوكر نافلو مدمر يا والسي ما استاس لان كلن ملكو كسورا وني لان كدولا دردار ماس كاس همرني وسايدن تان امل يدا ايسا دردارا انساس دردار معنا هولاغي لدردارمي جهدي لك وق لن وسايدي لان كي كما مولو لهاي اشراف لهاينا يانا انساس هبل هبلا هولاغا اشراف لر ايسي لركاس ايسي الإيساو إيساس ما يلك ويدا معنى شيء ما إيه الإيساء بقضاء الديون مثلا قفا قفكن اندر دارمي إني دينت يسلك لك لك لا يكجد وصايات ولا أس وصايا أس أس ما يلر هاي در دارمي فولية أولاد تيس أس جدال شيء ما تيس لما تقول إنه إنه جايس إنه أمر الأطفال إنه جايس إنه فيريو أمرشو يعني ما هو أس توليو أنقمة lan mas-uula yaan mas-uuliyad la saara waayo tan dambe qofkaas markuun oo noocaas ah may waa qof oo shansheey kulansaday waayo qof muslum eh baalig eh caaqil eh hur eh ammaano laka kasaw daahirkun shantin shay qofkii kulansaday yaa wakiilul wakaala wakiilul wasiya laka dhaka koro iisa wakiilul wasiya lare iisiga macnaha ini ishraafo wasaayadii fulintiye inay owlaaditay adfaalshay amarsho ee maslaxadii oo kiin hil saarid bacdulmoodkay la era waxyaabahaas oo dhan wasaayidii ana dardaarmay caamka hayti inaad kormeerto adiga wakiilkiinka weel la era ya ansahaas waaye lanka shantaas shay kulumsi watasiil wasiyatu ayl iisaaw dardaarmo ansahe bitasarufi tasaruf lidirdaaran bilmaalika tasruf walishraafi kormeero calal adfaali wanaxwi daalika ilaa man shaksi ya ansahaas in lan dardaarama ijtamacad kulanti fiihi manka fiishay khamsu khisaalin haalayaalshan ee ka kulmeen alislaamu islaamnama lanka kulanti wal buluugu baalagnimanka kulanti wal caqlu caqlaka kulanti wal xuriyatu xurnimo wal amaanatu amaan antunglan leh yamarkun taasna yaan ansahaase waana ya-an gumo koro waana tanfiidka usigaan usu weeldhade hoob lankii dirdaarta lahaay oo usa dhamad waaye anta markumay ku galaane insha allahu tacaala mayninka dhammaaday geeka inta baacigi kitaabka afar rubacow ibaadaad ibuyuuc oo mucaamalaad ee lamada mucaamalatlmaywa cabdi ma a khaaligihi yahayti tan koowaad oo ibaadaadka tan dambena mucaamalatul cabdi macal cibaadillaahi tacaala bayna annaas dadka dhatiyo si walin shalgasa si walin ibsa waxyaabahaas mucaamalaadka naasta maraw taninka dhammaadi mayba inta ku galaane nikaax amba fikul usra walaa asriga lankasaw dadka gaalan ahwaal shaksiya raayan luugada asriga laakiin unma inkasaanahe kitaabu nikaax amba amba onhayna fikul usran walankase gooska i ahkaamtiis oo ku bilawdaw nikaax ku bilawdaw oo mayle raay maraw mucaamaladii isdoonadowkii isnakaasadowkii ismehersadowkii kudub isdhagamowkii haddii liis furaaw haddii liis lijaraaw waxyaabahaasoo dhon ciddadii ridaacgii waxyaabahaasoo dhon yaa insha allahu yaa meelung yaa usuunan ka taabeeyey kitaabu nikaahi hada kan kitaabu axkaami nikaahi nikaahi axkaamtiis yaa an ka taabeeyey wama yatacallaqu bihi kitaab waliuse katacalugo min alqadaaya qadaayaal eh yaa an ka taabeeyey kitaabkan kan eh axkaam axkaamu nikaah axkaamu nikaah may waa min sihatin wa fasaadin وحل وحرمة ونحو ذلك انتاس ولي اواي ولي انسهوه في سادو نكاهي حلال ولي اه ولي حرام اه ونحو ذلك او نكاه كمده ولي طلاق فروه رجعيه اسرجعي سدو وغير ذلك يعني وحياباس او كالواي قضايات مشتمل كه وي واها وحياباس او دون يا انكتابي marka nikaax mayle loogile sharciley nikaax loogadiisa mayle kii dalaagay aladammi walwati yaa la rehe aladammi lamashey hadina nisjey nikaax yaa la rehe tanaakaxat ilashjaaru geedoogya isnakaasad yaa la rehe haddii dabeel inta dhiiri geedo tamanyulaano iska dhow maan yaa saasa arabteerhaas walwadun walka i dalaagayo lankan yacni nikaax may la rehe nakaha fulaanan fulaanata haddii bimacna aljimaaci waddukhuul kaasa la jeeda والعقد والك واسون والك ادلاغه مركون الضم يطلق ميلك ادلاغه لغه لغه على الضم والوطء والعقد انتم بوله نكاح ميلن كما واي نكاح غلري سببت نكاح لن كما ما لما فيه لغه شيء لغوي اكجره من ضم احد الزوجين لماذا يعني حاس احد شو ya dumameey ilal aakhari kan kale an dumamee iska mela maayaan saasa markuu nikaax langare waidlaaqu nikaaxga maylika idlaagay sharcan calaa caqdin mushtamilin cala alarkaani waashuruudi wanikaax cala shuruud may waa cagad oo arkaan i shuruudbu kulmiysadaaw yaa nikaaxa leeree bimacnaa yani qubuul i taswiij waxyaabahaas nikaaxa markuun sheeyin sunno awu lanki oo madaas ambaahang naftiis ambaahang ishtihoyaas yallan sunaayo laakiin asal ahaan shay isku mubaaha ee bannaan waay mayna ilaahay subxaana wa tacaala ahdaaftay kumada aan ka talagalay nikaaha inay adduunyadun tan eh bini aadanka ka tarama oo ilaahay subxaana wa tacaala laka aabudo insaanka bini aadanka inay nasishay fada inay goos la dhisa dhulka ilaahay dhul in la camar adlada waxyaabo badan ahdaaf badan halay ahdaaftiis markaas kudubna ilaahay la aabudo gooska la tarbiyeey waxyaabahaasee ka taclo ahkaamtiis markun sunnow waa nikaahu nikaahgi ama min min maraatib ahkaam haddii la fiiri sunno waay mustaxabun nikaahgi mustaxabun waay liman yalin sunaaye yaxtaaju ambaahdaayo ilayhi ila nikaahi nikaaha lanki imbaah waay lanki nikaaha ambaahan dalla calaa dalika آياتنا تصاص منها قوله تعالى وأنكحون كاسير إلهي الأيام منكم قروبيالك إسنسينكم والصالحين من عبادكم وإمائكم yani intaas oo dhan wa ankixuu alayaama guuriye an guuriye waay macnishe alayaama goroobyaalka bikri thayib wali haatob oo minkum isan siin kumad eh guuriye macnaha dadka oo anguurlaanta eh an guuriye wasaalixiina dadka susuuban an guuriye oo min cibaadikum odoominkiin kumad eh wa imaa'ikum yani gebrooyin odoonte iyakuunuu haddii ahaadeen dadkaas fuqaraa'a dad madaasgalantiyo walbanka jaran haddii ayiin yuqniihim ullaahu ilaahay ha deegay min fadlii fadishiya ka deegay annuur ilaahay nuur al ayaama jamu ayimin wahuwa man laa zawja lahu ayaamay la reylankii oo naag amba zooj inqabna waay migil iblaan wali haadob cibaadikum alrijaalu almamluukiina wa imaakum annisaai almamluukiin kullu wa axaadiisun yo daliilan ee nikaahaga nisaas yani sharci minha may kumid aha maa rawaahu lbukhaari wa muslimun can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal kunaa ahaani eri maca nabiyi illaahi sala allahu alay wasalam shabaaban una oo dhalinyaro eh laa najidu shay-an walna unan helaan hoole eh faqaala lanaa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam aynin erey yaa macashara shabaabi shabaabkii makaano kulun sheegow man istadaaca lanki karaw oo awooda albaa'ata nafaqi ima-uun i uhubo i takalufada nikaahaga lanki kara kora oo meherkii i nafaqadii ee falyatasawaj guursadooy fa inahu iladay markan rasuulka sala allah alay slam eeray fa inahu guurka aqadu lilbasari hindhoo laabe hindhoogan teeganoo lanka dhalinyaro ee shahwada la teegan ya laabe wa ahsanu lilfarji farjigana may waaha kii dhoorow badangu firjigaana kiin dhoore waa malamis haddii lankiin awoodna ani meher dhiibo gabar guursada oo fa calayhi bisawmi may la faray soon fa inahu lahu wijaa-un mayba an iyaa gooymo may gooyay shahwadiibu wareeryaasi ya ku khafiifiya waa shahwada ya ku khafiifiya saas daraadee markun sunuu wayajuusu way wa nikaahu nikaahi annikaahu nikaahgii mustaxabunkii la amaaniyu liman alin amaani yahtaaju ilayhi ilaa nikaahi nikaahaga aan baahan laakiin nikaahaga aan baahan ha lehi nikaahaga aan baahan macno shay maylika weda macni lanka ishtihooyaasoo naftiis ini gabar guursada naftiis fadaas waay macna oo aan baahanoo oo shahawada haayto oo saase oo hoolo usa ka dhiibaa oo boon waa ay badnaane hoolo badnaa malka wedo wal usa dhiibi karo oo meher ee wali haadanba na helo karo lankaas sunna in ay waay meher inafagab haddii uhubo waayo lankii waloosmadaas meher walka dhiiban lam lam yustaxab lahu nikaah nikaah mal an sunaayo lankaas wayajuusu lilxuri xurkii ma in banaan aha an yajmaca bayna arbaci haraa'ira wayajuusu lilxuri xurkii ma in banaana lanka xorte eh oo addoonka aan hayne lan la hayne ma in banaana afar gabrood oo afartaba xur-e ini usa guursada sharaga ilaahay anfasahay haddii shuruudiba usaa ku baha waay haddii shuruudiba usaa ku baha shuruudi oo oo sharciga inqaydi hooba usaa ku baha kor wayajuusu may banaana lilxuri lankii hurka haayb oo lan la hayne milka bini aadanka jarna ay yajmaca nin kulmiyo an banaan bayna arbaci xaraa'ira afar gabrood hur-e ini isu kulmiy afar walku badan laakiin sharciga ilaahay ma ogol afar banaanta banaanta madilka ahri waajib makii ah laakiin ki afaraan banaan wal afar ku badan laakiin mamnuuc waa shariga ilaahay faqad afar waay ilaa an tatacayana alwaaxidatu fi xaqihi ka nikaahi safiihi wa nahwihi maa yatawaqafu cala alxaajat wayajuusu lilcabdi oddoonkiina ma in banaana usuuna bayna ithnayni oddoonkiina ma in banaan ahaa ini lama kulmi aya jamaacani kulmiyo bayna ithnayni oddoon haddii oddoon milkili leey ay walow mudabaran oo mubacadan oo mukaataban oo mucallaqan citgu bisifa an yajmaca bayna ithnayni zawjatayni usuni lama ni kulmiysada yaa an banaan waaye oddoonkii lankii xurkaha nisiyey waaye bayna ithnayni ilaahay goolshay liqowlihi tacaala daliilanga ilaahay meerey fankixuu maa daaba guursada ilaahay maagii daaba mangnaa guursada daaba lakum isin siin dhiib nagatay min annisaa'i naago kumade mathnaa lama guursada waa hulaaha sade guursada wa rubaaca afar guursadaa ilaahay lama guursado macnaa lama naagoo siin banaant sadena siin banaant afarna siin banaant rawaa abu daawuud may wariyey xadiidka kun lama boqol afartan iyo koo wakayruhu can wahbi lusaydi radi allaahu canhu may ku wariyey qaala aslamtuha islaam yeehi waa cindii lanka arintaas sheegaa eeyo wahab wahbi may waaha alasadiy wahbi lasadi lanka leeraha mayliyaa aniha muslim yeehi an oo thamaaniya niswatin siyeed gabrood aan oo godado xaweenka an qaba yaha islaam yeehi fadakartu dalika linabiyi sala allah alay wasalam ilaahay nabishiya aan sheegyaari arrintaas yaa rasuul allah macii thamaaniya niswatin oo min nisaai siyeed gabrood ya qabeeri faqaala nabiyu mary sala allah alay wasalam ikhtar minhunna sideedkan hesho may ku dooradaase arbaan afar dooree leri afara shariga kiimbinaya sharia alislaamiya almaxmadiya afara kiimbinaaytay afar doorhoy afarna isku faaruga leri markuntaas may daliilin etaa lanka hurkee afar gebrood iyo ni isu guursada sharciga anbanaaye anfasahe wal shar wal ku badan afar ku badanna may waa shariga ilaahay mamnuuc waay isoo afar gebrood hadag shay ayin tag shanaad maka dara kora huduuda waa ilaahay qur-aan shay meeray huduuda ilaahay ilaaliy ilane walaa tactaduu hadgudub waay odoonka milkiga aan la leeyna lama imbanaan usu nisfa alxuri waay hadiiba jaroob waay walaa yankixu lxuru xurki amatan yacni meeloonsey meelo may kuma data dadka mucaasiriinta hatiro shubahaadka ka furaayaan oo weliba dadka gaalada iyo dadka shakuugda fadaayaan inay diinta islaamka xasaanidii ay cafiifnimadii in walgeliyaan fadaayaan dadka qaara mayba ka leeyna markii meelo xuquuqa lagu hadlaya markii lay rightska oo kale mayba ka raayana magalkaba afara lambana bilaantan may afar si musaawaadka lan ilaaliy saasaa ka leeyihin dadkaas may baaxin dhoolo ku eyna yacni waxyaabaha casriga jira may weelay horta guurka islaamka madil rooga macnisha liqadaa ilwadari washahwa shahwo in la gududo shaleediis ma eh ha saas mal in la jeedo macnaa may ka jareha in tanaasula ka jara in la biniaadanka tarama ose sharci ena ka tarama mujtamac dhatiisa nadaafadiisa la ilaaliya oo mayba oo ansaabtale shalkas ya ka jarta may kale ka jaree takaaful ijtimaaci wale raa ka jara in laiska faala gaado aakhiru zamaan in magalkii bilaanto bilaanto badadaasoo la sheegay markuun qofka haddii hoolahaay lama gabrood lama gabrood sida gafood kafaala qaado koro in si ijtimaaci laniis hambaarona ka jarta may kale ka jaree cadaalada inay xaqiiqowto may faray sharciyada islaamka meel idle ama ku tabnee ini qofka lama gabrood walku badan guursadaaw ini lan caadile ay oo sama karo xuquuqdii oo niisu ahaado waay oo xuquuqdii oo sama karo niisu ahaado saasaa la fari haddii xuquuqdii oo aan sama korno ini haliinto ka ekaada iyo sharciga fare haa may waa maadaaba lakum min nisaai mathnaa thulaatha rubaaca fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan omaamala haddii bisan ku obsaasan nisan caadil falan haliinto ka ekaada leri markuun xuquuqda islaamka jaanib kasti ku fiiri biniaadanka cadaaladna inay mutaxaqiq ata kafaala ijtimaaciya ini jarta nadaafi dahaaro filmujtamac dhatiis ini faahisho inka fitna leen shay oo fidri ee ka abuuran qofka biniaadanka qofka haddii guur waaye mayla ku yaabee ini meelo oo may waa kayru sharciya usa aad taasna may jaraaxo iyo jariime ka ataa mujtamac fisaada ka abuuraas walaahyaabahaasoo dhan iyo laku horseede markuun saas ahdaaf xoog laya leeyay markii saas ilaahay erihi subxaana watacaala shariicada islaamka baynamaa dadka doodaw leh afar gabrood madilankoo guursadaaw gabroona ni afar qofood guursadaan maylanka diidi oo kale ka erhaayan dadkaas may waaha eed wal manfiirin manfikirin hortiyoo madi saas leeyin qaanuunka caalamiga ee oo gogolisaanka ku hadlaa markii iyo ka leeyin wan yani hal gabar iyo hal hal kuryana niis ogoli madii oo kaleeyin damaanaad kale ma sheegaw may damaanaad aan sheegane lankun gabartunga mathalan guursidii isqabaan bes aniyo gogol dhaaf mathalan lanki haddii baho gabri kale hala tumad afar gabrood shan gabood liqofiro todoba qof yacni boqolaal haddii usa hala tumado may xuquuqe damaanaad eh oo oo dadka xuquuqda gabarta ilaaliyaana leh lankii bahay halkoo gabara lakaoge ja walkasi bahay may hala tumaday saaxiibayaal shay hala tumaday oo intaas eh hamiin kilaabka tag walkaasi ha suubi gabartii xuquuqdii ay ilaaliyeen boo ma ilaalin ma ilaalin waay markun may damaane ma jarto damaane ma jarto sharciyada islaamka saas mee lankun sharciga ilaahay mayn ogolyaa gabartiisu guursi ninka ekaada haddii us oo zaaid xuquuqdiis us yani xuquuqda ilaali ka toolamaad ninka darsada laakiin sharci waaye ma dhaafo kor haddii aad dhaafaan cuquubi la kulume xuquuqdiyaasa lan ilaali gabartiyaada gabar anhaayna tii sharciga anka banaanayta anhaayna maka dhowaada kor saas daraaddii markuun damaanaad yaa siidi waaye baynamaa qaanuunka damaanaad aan la hayna ma adaarika mayka leyna islaamka afar gabrooda banaanay magalkan banaanay balantan walman banaanayn balanta huquuqdiya laka dhidheele saasaka leyn yani ini huquuqda balanta lanka dhidheelal may daliilanga asalan xurmay lan qiimay baynamaa lanka hal i hala iska reebi kale hartaga wali fadaawa suubiya waan walgobadaawna ma jar saaxiibtayo haddii usar haliintoo gaba ana hoob kubadii wal igaabe laakiin hoob er kumaankun ani saaxiib iileyin hoob er wal male raw markun gabarta huquuqdiya wal ilaaliyan bo mal ilaalin mal ilaalin waay waxyaabahaas markun ini eedlanku tahadar yaa muhiim ee may wale sharciyada ilaahay sharciyo mugadas ee xurce waay sharciyo oo dhankaas walka sheega kormee marka ilaahay hadiji subxaana wa tacaala ilaahayna biniaadanka xigmadiyo yakase wallahu subxaana wa tacaala calam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu